magaalada boosaaso ayaa lagu soo gabagabeeyey mashruuc lagu dhisay afartan iyo afar guri oo loogu talagalay dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaaladaasi guryahan ayaa leh adeegyada asaasiga ah iyada oo dadka laga caawinayo dhulka iyo kharashkii ku baxayay si ay u dhistaan min laba qol oo dhagax ah ka koobnaa afartan iyo afar guri oo loo dhisaayo dadka ku soo barakacay magaalada boosaaso oo la siiyey dhulka iyo qalabka iyagu si ay u dhistaan run ahaantiina waxaa halka ka muuqda maanta inay wax qurux badan oo runtii lagu faani karo ay dhisteen dadkana markii qofku ownership dareemayo dhulka isagu leeyahay oo uu gurigii isagu leeyahay oo qof deegaankii shirkad ama cid kale ay u dhismayso qofka u dhisaayo wax aad u qurux badan waxay ahayd afartan iyo shan cisho ka hor markii la dhagax dhigaayay soo gabagaboosme dhismihii guryahaas wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii door weyn ku lahayd inay mashruuca kana hirgalo ayaa iyaduna maalintii dhagax dhiggan la joogtay waxaa iyaduna nasiiba maanta inay nala joogaan iyadoo mashruucii uu dhammaaday maantana ay nala joogaan
cabdifataax maxamed cusmaan shanleh duqa magaalada boosaaso ayaa ka warbixiyey ujeedooyinka dhismaha guryaha iyo waxyaabaha ay ka kaabi doonaan barakacyaasha magaaladaasi marka qof kastoo dhibaataysan inaan soo dhaweyno oo aan deegaanka keennaan rabnaa oo caqabad haysto sidaanoo kaleetana lahaansho ugu samayno dhulna la siiyo kabacdina isagu uu dhisto oo uu dhisto taasaan ka shaqaynaynaa dhammaan waan uga mahad celinaynaa golaha deegaanka iyo degmada iyo hay-adda un s r oo shaqadan si fiican u qabatay oo nalnala daadihinaysay maxamed cali faarax agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa tilmaamay in ay sii wadi doonaan dadaalada dib u dejinta ah ee ay u sameynayaan dadka barakacyaasha ah si ay u noqdaan milkiilayaal